Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland ayaa tababar socday muddo shan iyo toban cisho ah ugu soo xirtay degmada Doobley, afartan dhalinyaro ah oo ka kala socday degmooyinka Doobley iyo Afmadow iyo sidoo kale deegaanada hoostaga labadaasi degmo. Xiritaanka tababarkan oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka degmada Doobley ayaa dhalinyarada waxyaabaha sida gaarka ah loo baraya waxaa ka mid ah xirfadaha tubooyinka, biyo-gelinta, iyo dabka. Injineer Axmed Deeq oo ka mid ah injineerada ka howlgala Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland ayaa ka warbixiyay tababarkan iyo dhalinyarada waxyaabihii la baray.
makaanikada hadday noqoto waa tan noogu dhib badan ee elektromakaanikalka in la idin baro qaabka babartee systemka loo makaanikada iyo systemka generatorka haddii la haweynayo ama qom hadday noqoto election ka halaabay mar walbana waa kuwa noogu soo noqodka badan oo ceelkii laga jawaabahayo oo generator qaali ah ama solar qaali ah loo soo iibiyey haddana ciladiisu wax yar ugu fadhiisanayo oo ah obareetaradan ceelasha gacanta ku haya oo aysan faham buuxa ka haysanin qaabka elektromakaanikalka oo systemka lu shaqeynayo marka ta ugu muhiimsan ee ugu daran hadda nagu soo noqnoqonaysa waa tan waxaa weeye makaanikaalka idinka hadda inaad si fiican barataan horta makaanikaalka moogta ama dabka ac iyo dc qaabka ugu kala shaqeynhayo inaad barataan haddii hadda generatorka laga bedelayo oliyada iyo bitarada iyo ama la socotaan leebarka oliyada intaas oo dhan waa muhiim waxyaabaha ugu daran daynabada inaha soo noqnoqonaya rektooraha waxaasoo dhan waa inaad waa inaad fahmi kartaan soolarka sidoo kale isagana ciladihiisa macnaha kharashka lagu soo iibinayo oo badan iyo wuxuu cillad ugu fadhiisanayo oo yar marka idinka inaad u tababarataan damajin ceelba ka kala timaadeen tababarkan ayaa la filayaa inuu door weyn ka qaato horumarinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada ku nool degmooyinka Doobley iyo Afmadow